والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال, ثم الكمال شرع يم الرتبة والأصل في القيد احتراز ويقل لغيره ككشف تعليل جمل وإن تعذر اليقين فارجع لغالب الظن تكن متبعا وكل ما الأمر به يشتبك من غير ميز قرعة توضحه كل من تعدل الشيء على وجه محرم فمنعه جلا فمنعه جلا وبائس الغرم على من ثبتت عقوبة عليه ثم سقطت لمانع كسارق من غير ماء محرز ومن, ومن لضال كتمة كل ما أبين من حي جعل كميتته في حكمه طهرا وحل كان تأتي للدوام غالبا وليس ذا بلازم مصاحبا قال رحمه الله والنفي الديدمري للوجود سرطانك ديدمر الديد ايو ايو سبنات ثم ديتنا الصحة ديدمر الديد ايو شيء في حديث هذا شو قبيه ثم ديتنا الكمال با كشيغا ديدمر الديد ايو شيء هذا ما يكترن كيس شرع يما حفظ او الالي الرتبة سيدي وكله الريان الالي sheekaalka wuxuu kaga hadlayaa maada yufiidu nafyi nafyigu muxuu faa'ideeya shay haddii la anfiyo oo la idhaahdo laa kada laa khaaliqa ila allah laa salaata bigayri wudu laa sawma bigayri niya nafyiga caynkaasi muxuu faa'ideynaya maada yufiid waxaa sheekuu ku leeyahay saddex arrimood ayaa uu faa'ideeyaa oo kala horeeya oo maraatib kale leh arrinta koowaad waxay tahay mar haddii nafyi uu soo arooro oo la idhaahdo laa kada sidaa ma aha ama sidaasi ma jirto waxaa nafyigaasi uu faa'ideynayaa nafyi lwujuud shaygaa jiritaankiisaba in la diidan yahay diimika la idhaahdo laa khaaliqa ila allah waa nafyi soo maha khaaliq ma jiro ilaahay mooyaane waa nafyi weliba xasro uga socdo wuxuu faa'ideynayaa nafyi wujuudi khaaliqin hayr allah mid wax abuuray oon ilaahay ahayn inaanu jirinba ayaa nafyigaasi u faa'ideynaya kadalika haddii la idhaahdo tusaale ahaan laa sallayta maa tukan markaa salaad baa loo diiday asalka macnaha wuxuu noqonayaa nafyigaasi ay lam tuujid isalaa salaaddii maad jirtiin maa sumta maad soomin imaa qumta bisiyaam siyaamba kumaad quminoo soomba maad jirtiin asalku markaa nafyigu waa inuu faa'ideeyo shayga jiritaankiisaba in la diidan yahay haddii markaa shaygu uu jiro oo waaqaca uu yaallo saasa u soo arooro nafyi iyo diidma la diidaya nafyigaasi waa nafyi sixa shaygu wuu joogaayo laakiin saxiix maaha waya macneedu waa gayru muwaafiq lisharc salaa marka leeyahay laa salaata bigayri wuduu salaadi ma jirto waysa la-aani waaqixan waxaa laga yaabaa qofkii inuu tukayo salaad bilaa waysaan waa jirtaa salaadaas laakin hal hiya saxiixa saxiix miyay tahay salaadaasi ya alqudra cala ilmaa saxiix maaha maxaa markaa laakin waa la diidayaa sixadu waa la diidaya marka la leeyahay laa salaata laa salaata lilmunfarid khalfa saf salaad male qofka safka gadaashiisa ku tukada keligii salaadii waaba tukado safka gadaashii inuu ku tukaday ayaaba la tilmaamayaaba salaadii waa jirta laakiin waxaan la anfin la diiday waa maxay waa sixatahaa wey macnaa may ansixin laa siyaama liman lam yubayit assawma min alleyl soon ma lahaa qofka aan habeenkii niyooni inuu maalintii la yimi baa laga yaabaa intaak oo iska ilaaliya waxyaabihii soonka burinayay haddana waxa laleeyahay soon male ana soonkiisu ma jiro waaqic ahaan waa u jiraa soonkiisa laakiin waxaanu u jirin sharcan wax sharcigu uu tirsanayo aanu soonkiisaasi ahayn markuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ninkii salaadiisa xumaynayey ee ruknu tumaaniina ka tegaayo oo ku yidhi salli fa inaka lam tusalli tuko maa tukane ninkuna rasuulka hortiisii ku tukanayo salaadiisa wujuudkeeda muu diidahay rasuulku sal alay slam iyo jiritaankeeda laakiin wuxuu diidaya wujuudaha shar jiritaankeeda sharciga oo shaygu markuu saxiix yahay ayuunbuu xagga sharciga jirsan yahay oo uu jiritaan sharciga leey mar haddaanu saxiix ahayn alow ficil ahaan iyo waaqic ahaan hawga dhacdeen laysa lahu wujuud sharcan xagga sharciga marka laga helo shaygaasi jiritaan ma leh laa nikaaxa ilaa biwaliyin wa shaahidey cadlin nikaax ma jiro ilaa inuu gabadha weligeedu bixiyo shaahidey cadli ma ay markhaati ka ahaadaan waxaa laga yaabaa ninku gabadhii inuu sheekh u geeyo uu u meheriyey inta tusaale ahaan uu mataaseeyey kamaa yaquuluun kamaa yajcumuun oo markaa aroos u dhigtay oo ula aqal galay nikaaxu waaqacan dee waa u jira dadka ay leeyihin hebel gabadhiisa laga yaaba inay carruur dhashay laakiin marka laa nikaaxa ay sharciyin weye nikaax sharcigi ma jiro nikaax saxiixa maaha waxaas sharcigu ma ictiraafsano oo wixii saxiixa ayunbuu sharcigu ictiraafsay wixii aan saxiix ahayn walow waaqican hawba dhaco ha jire maaha shay muctarata oo sharcigu ogolya haddii markaa shayga uu jiro saxiixna uu yahay saxiixna uu yahay haddana nafyi uu ku soo arooray la diido nafyigaasi muxuu faa'ideynaya qaala haani kuley rasuulku calayhi salaatu wasalaam laa salaata bixayrati sacaam walaa wahuwa yudaaficuhu alakdasaan salaadna laha qofku iyadoo raashinkii la soo dhigay iyo iyadoo labada xumi ay la hirgamayaan albayr waalkaay ama isagoo xaakina xaaladaa ku jira haada nafyu ama diidmadani maaha nafyu liwujuudi salaa salaaddii qofku waa kan tukadayba jiritaankeedii lama diidin sixadeeduna lama diidana oo man sallaa bixadrati acaam walaw kaanat nafsuhu tatuuqu ila acaam naftiisa hawbahan qalsaanayso oo aad jeclaysanaysa raashinkee asixu salaad salaadiisu way anfaxaysa maxaa la diiday markaa salaada jiritaankeedii lama diidin sixadeedina lama diidin maxaa la diiday kamaalkeedii dhamaystirankeedii ilaa salaata kaamila weeyaan macnuu salaad dhamaystiran ma jirto haddaba waxaan halkaa baraarujinayaa shariicada mar hadduu nafyi ku soo arooro nafyigaa lama odhan karo laa nafyun lilkamaal almustaxab kamaalkii ama dhamaystiranki sunnaha ahaa ayuunbaa meesha la anfiyey lama odhan karo salaad ma odhan karno qofka tukaday iyadoo raashinku u yaallo naftiisuna agaan qalsaagaysa sunnuun buu ka tegay oo sunnihii salaadiisa dhamaystiri lahaa baa ka maqan odhan mayno bal idaa warada nafyi fi shariica waxa uu faa'iideeyaa haddii nafyu lkamaal uu yahay nafyu lkamaali alwaajib dhamaystirkii waajibka ahaabaa ka maqan weeyaan macnaheedu ee dhamaystirkii sunnahaabaa ka maqan maaha wad qarra hadihi alqaacida shaikh lislaam ibnu taymiya raximah allah fi baabi liimaan fi kitaabi liimaan marka uu ka hadlaya alimaam alkabiir mar uu ka hadlaayo nafyu liimaan nafyu liimaan iimaanka diidmaa dadka qaarkood loo diiday ee laga anfiyey oo asalku waxa weeyaan haddii iimaan la anfiyo in waxa weeyaan wujuudkiisa la anfinayo taa marka laga soo tago waa in sixadiisa la anfinayo taa marka laga soo tago laa yuuminu axadukum xataa yuxiba liakhihi maa yuxibu linafsihi markala leeyi taa adilo badan bayna tusinaysa nafyiga iyo diidmadaas inaan ahayn in iimaanka jiritaankiisii la diidayo sixadiisiina lama diidayo qofka iimaankiisu waa saxiix laakiin kamaalkii iimaan dhamaystiranki iimaanka ayaa loo diidaya hase ahaatee waxaa isweydiin la kamaalka la diidaya ma kamaalkii mustaxabka ahaaba oo iimaan mustaxaba baa ka maqan miyaa qofka macnaheedu si macnaheedu waa kamaalkii waajibka ahaayo qayn iimaanka kamidoo waajib ku ahayd baa ka maqan weeya macno alakhiru wa saxiix ka dambe ayaa tahay in nafyu liimaan ay tahay xaaladaas oo kale nafyun likamaalihi lwaajib dhamaystirankiisii waajibka ahaabaa la diiday walaa yumkin in la yidhaahdo cinda ahli sunna iimaanka iyadoo la anfiyey ayaa qofka iimaanka laga anfiya aanu waajib ka tegin waxa uu ka tegay uu yahay un shay mustaxab labudda annahu taraka waajib laa yunfa liimaan litarki mustaxab qofna iimaanka lagama anfiyo mustaxab uu ka tegay awgeed oo lama odhanaayo laa iimaana liman lam yusalli qabla almagribi rakcatayn ma la odhan karaa sia iimaan ma laha qofka aan rakcatayn tusan maqribkooda marka laa yunfa liimaan waxa weeyaan lifaqdi kamaalihi lmustaxab iimaanka lama anfiyo dhamaystirankiisii sunnaha in la waayo awgeed mar haddii iimaan la anfiyo waa kamaalkiisii waajibka ah ee markaa meesha ka maqan marka halkaa sheekuu leeyay suno kamaal kamaalkaas faham inuu yahay kamaalkii waajibka ah oo aanaan kamaalkii mustaxabka ah kadalik ayaa ibnu qayim raximahullah qaacidadaa sheekiisa isna uu taqriirinaya risaaladiisa la idhaahdo arisaala tabukiya qaala raximah llah wanafyu diidmadii shayga la diida lilwujuudi waa jiritaankiisa mid la diidaya lagu xambaaraya inay tahay uma dabeetana hadduu jiro asixa sixadiisa in la diidaya lagu xambaaraya haba jirabe uma dabeetana alkamaal hadduu sariix yahayna kamaalkiisa waajibka dhamaystirankiisii waajibka ah in la diidayo uu kala maqan yahay ayaa lagu xambaaraya ee sarcayanna ilaali arutba darajada ilaali siday u kala horeeyaan nafyi lwujuud baa u horeeya lagu xambaaro hadduu joogo nafyi sixa baa lagu xambaaraya haddii sixadii markaa la helo saxiixuu yahay aqraa'inta ay tuusay inuu saxiix yahay macadaalika la anfiyey nafyi lkamaal ilwaajib inuu yahay nafyigaasi baa lagu xambaaraya waxaan tambihinaya halkaa laba masalo fiqiya masalada koowaad maadaamaanu ka hadalay salaada qofka uu ku tukado khalfa saf safka gadaashiisa kelidii inuu rasuulka alayhi salaatu wasalaam diiday oo anfiyey nafyiga caynkaasiya xaaladda qofku uu waayo cid kale safkii hore meel uu ka galo uu waayo ana yajuusu lahu an yusalliya waxdahu khalfa saf waxaa u banaan inuu keligii safka gadaashiisa ku tukato safkii hore meel waa ka waayey waxa weeyaan cid saf labaad la samaysaara ma jirto meesha haddii la idhaha qofka ka soo tiisana hada daliil kuma soo aroorin ثانيا هذا يكون تشويش على المصلين dadkii tukanaya salaada idin ka qasaya sidoo kale salaadaada hagaajiso waxaana laga yaabaa qofku soo jiitay in la fahmi waayaba oo mudaaraba iyo dagaalba meesha uu ka dhacayo feerka iyo maxaa salaadeeda iyo farinta hadii jiisiyeysa ama tukanaya sida marka aimada muxafidiinta ay rajaxeen sheekh alislaam ibnu taymiya sheekh cabdiraxmaan ibn naasir sacdi kadalika alcalaamata alalbani kitaabi alirwaa qofka haddii uu ka caajiso arrinkaa macnaa uu awood u waayo inuu dadka safka la galo yajuusu lahu an yusalliya waxdahu khalfa saf salaatu saxiix لأنه ليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع الضرار وحان كريم واجبكما وحان قفك مركاين كمار مهينة ضرورة وهي صالح حرام طبعا نغضب أركان تكلي صلاة دبا قفك فوق بإمد والله مورا مركا قفك يعني تسني بسبب صريا إن فدق يعني كتك يا صلي قائم صلى مورا قائم في الصدق فقاعدا هذيك ورا القيام في ركن أركان الصلاة وكرواية هل يسقط عنه مكان عيا نعم كما هذا ما هو بنان طايم وفدي كنت كذا حاكر ربي عدم القدرة أو لا كما كذلك الصلاة خلف الصف صلاة الصف كذلك تلبس كذانا الصلاة وكذا ترى كلا واحد طعام سلام طعام كراتين كما دام إن شاء الله صلاة بحضرة الطعام الحديث هو ما اختار رسي حديث عائشة حديث عبد الله بن عمر حديث أنس بن مالك غير من الصحابة أي تقارب الرسول عليه الصلاة والسلام يريد إذا وضع العشاء وأقيم الصلاة بعد رواية صلاة المغرب ابدأوا بالعشاء ولا يعجل أحدكم حتى يفرغ من حاجته إلى حديث ابن عمر كان ابن عمر يأكل الطعام وهو يسمع قراءة قراءة الإمام عبد الله بن عمر فهو نقل يقرأ هذا إمام قراشي تعلي وحكلوا إلى أبو الدرداء من شك الرجل حكمه أن يقبل على حاجته حتى يتطرق قلبه للصلاة انت تسقي بيه صلاة سرية وحاكملة إلى حاكمي في باهدي تقميصو إلا صلاة قلبه سوء كتو سري لو من هذا يكلا لها لما لا صحابي ابن عمر وشو قضي قبط أنا رأيشين كباهي هو هيسو ونفسي سواء قل ساقن سمين وان قل ساقن إن أدينها كلا صلاة قبارة يتقى ويحناية ولو صلاة الله قيمه ولو تكبيرة الإحرام هم بعد ولو قراءة سعد أبو الدرداء نسي عشر كيسة تملك طوحة وقبل in waxa weeyaan qofka salaada uga dibdhacayo raasinka uu yahay qofka waxa weeyaan naftiisu ay raashinkaasi u baahan tahay qalbigiisuna uu raashinkaa ku mashquulaya si salaada uu galo isagoo raashinkaa cunin qowlka abu darda ayaa jamaahiirka culimada markaa ay rajaxeen isaga ayaa markaa raajix sida raajixana salaadii waktiga laga saaro maaha waa qowl daciifa qowlka ona raashinka uu iska cuniya walow kharaja waktiha بعض الشافعية إلى هذين هي قول ابن حزم له وقت جيدا يمتد الوقت وقت جيدا دهران يوقت داية صلاة المغرب في الله وفي الستة يا نصف الليل هذه لا نصف الليل هو حي عناية وقت جيدا المغرب هو شغاه يدا واحد بالبيضة قول كقول وقول كحافظ بن حجر رحمه الله وكتب المامية فتح الباري قول كافية ورناية laba mabtadaa meesha yaala masiyada isagoo markaa laakiinsi weli usii baahan inuu salaadii galo hadi waa naftada khusuuqdii oo waajiba sida raajixa ayay yaraynaysa mabtada labaadna waa mabtadatu khuruuji wakti salaa salaada waktigeeda inuu baxo labada mabtadana waxaanu shaki ku jirin inuu weyn tahay mabtadada salaada waktigeeda inuu baxo waxa weeyaan salaada oo walow khushuucdeedu haba kala dhimaatay waktigeeda la tukado ayaa ka awlaysan in waxa weeyaan waktigeeda laga saaro إذا مرقى تزاحمت حول المفاسد ارتكب الأدنى من المفاسد وضده تزاحم المفاسد ارتكب الأدنى من المفاسد تأكل يا حافظ بن حجر لو المسلمين مرقى تغير بها ارتكاب وقصة مينية وواحد صلاة قليلة الخشوع بتكره كل ولد الدابع المسألة الكبرى ما أكبر منها وهي أداء الصلاة في خارج وقتها صلاة إن تتبين وقت غير بحث قال رحمه الله الأصل أصل وحا وأصل قيد قيدك احتراز في وحي وقصة عرية ودي قيد لشيغه ومركع شرد لشيغه أما تصل لشيغه وحا أصل الله إن قيد كاسي وفائدين هيا احتراز صادين قيود وجرمنا وقيد كوحي نغن كرا شرد بوا قيد لشيغ شرد لغحره لشيغ شرد قال لقيه لما القصة عرية haddii si kala sheego sidaas ama xaal ha noqoto ama sabiil ha noqoto ama nac ha noqoto wixii aan sifadaa wadin baa ayaa xukunkaa laga saaraya kadalika haddii gaayo la sheego qaydku gaayo uu yahay wixii aan gaayadaasi aan ku jirin ka baxsan ayaa qaydkaa lagu saaray asalku waa sidaa weeyaan sheekhu waa tusaaleeyey ilaahi subxaana watacaala markuu yihi والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة هو كتبين هي رميga ee zino ku ganaya dumarka muxsanaadka xaqiiqaadka almuxsanaat dhowr macanoda ayay ugu soo arortay qur-aanka almuxsanaat halkan oo kale cajisaadka looga jeedaa marna almuxsanaat waxay soo arortay iyadoo looga jeedo almutazawijaat almuxsanaat min annisa ilaa maa malakat imaanukum marna waxay soo arortay muxsanaadka nacam iyadoo looga jeedo xaqiiqaadka iyadoo looga jeedo mutazawijaadka labaasan xusuus neymid marka iminka almuxsanaat waa sifa weye dumarka sifadaa leh qofka zine ku gana afar markhaatina aan keenin ayaa sideetan sheedale xadulqadfee lagu dhufanaya marka wasfiga almuxsanaata gabadha haddii laga waayo ninka zine ku gana waxay noqonaysaa inaan jaldiga noocaasi ama sheedarka aan lagu dhufin dad maxaa maqan qayd baa meesha maqan oo dumarka qofka zine ku gana la sheedalinaayo waxaa qayd looga dhigay iyo shardi inay noqdaan iyaga laftooda muxsanaat laakiin haddii gabadha ay tahay baagiya زانية وفتحت لها مسكرا بكان فرسي زنادة يحنان تاس فتحت على هذه الزانية وهي لا يجب لا يجب الزنا لأن يجب أيام هاي محسنان هاي ذلك مركة إلى إليه فتحرير رقبة مؤمنة قر مؤمنة ده حري مؤمنة مركة ليروا وصف صنة وحميسة تبحى يا قرآن مؤمنة ده أنا قرآن مؤمنة ده هاي أبقى دو حرية وذا أقبل هاي ذلك مركة إلهي تبارك وتعالى وليه هاي إيه وربائبكم اللاتي في حجوركم hablaha dumar ah hooyooyinkooda ad qartaan ee idinka idinla soo koray iyagona xaaraan ba idinka yihi waxaa markaa qaydkaasi ah fii sujuurikum wuu saarayaa inanta ninku hooyadeedu qabo ee meel kala kusoo kortay taasi waa ninku inuu guursado way u banaan tahay sida raajixa ayma fara badina markaasi ay ku tageen daahir qur-aanna markaa uu tusinaayo ee uu rajaxaayo marka qaydku asal waxa u ah inuu yahay lilixtiraaz in markaa wax lagu saarayo ayaa asal u ah oo sifadaa la sheegay qaydka waxaa laga jeedaa sifada ama shardiga ama gaayada wixii aan wadan in meesha laga saaray oo xukunkaa aan isagu qaadanahayn wixii sifada ama shardiga ama gaayada wataana xukunkaa u qaadanaya wayaqilu waxaa yar ligayrihi ishtiraad waxaan ahayn inuu qaydku usoo arooro macnaa iyadoon qaydkii waxba lagu saarahayn oo aan isaga markaa aan la cibro iyo tixgeli aan la sinayn soo arooraa dhici karta ka kashfi tacliilin cillayn in la faydaayo oo daboolka laga qaadiyo daaha juhur jahli laga sugnaa oo kale oo waxa culimadu idhahdaan asifal kaashifa laga in badan maqasheen waxaa laga yaabaa inuu qayd soo arooro qaydkaasi loogama jeedo in wax lagu saaro maxaa looga jeedaa sifo markaa meesha ku jirta iyo cillo macquul ah oo xukun keensanaysa oo dadku jahli ay kaga sugan yihiin ayaa lagu muujinaya sida marka ilahi subxana watacala u leeyahay wa an tushriku billahi maa lam yunazil bihi sultaan inaad ilaahay u shariik yeeshaan baa laydinka xaaraantimeeyey maa lam yunazil bihi sultaana waxaan ilaahay xiddow soo dejin qaybka caynkaasiyana lilixtiraaj baan waxaynu odhanna waxaa lagu saarayaa wixii ilaahay xiddo ugu soo dejiyey in ilaahay sisadii la caabudo kaasaa lagu saaraya kaasa xaaraan maaha min odhanan oran kara maxaa dala qaydkan loo keena maxaa loo odhan waayey ilaahay cidna ha u shariik yeelina maxaa loo yihi maalam yunazil bihi sultaan cillo meesha ku jirta oo ah ka keensatay inaan ilaahay qaydkii la caabudin oo dad fara badani ay ka indhahoodu markaa aanay qaban ayaa daaha laga qaadaya cilladaasi oo ah inaan ilaahay tabaaraka watacaala qaydki in la caabudo marnaba wax xujaa aanu siin xarwaan tushriku billahi maa lam yunazil bihi sultaana marka waxay ka dhigan tahay ee yaxrumu calaykum waxaa xaaraan idinka ah an tushrikuu billah inay ilaahay siisa u samaysaan liannahu lam yunzil sultaanan calaa dalik ilaahay arrinkaa xuje tusinaysa muu soo dejin waxaa laydinku diga waa maxay waayo ilaahay baan soo dejin xujo iyo markaa daliil arrinkaa tusinaayo كذلك مركز له يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون بدأ عابد بالي ربك إذن كيدن عبوري الذي خلقكم قيد كاسر الاحتراج ما وما العريض إن ذكر لله ربي كلام يدي وأنا ابن عبوري يلا بدأ ربي هو ده عابد ليه كيدن عبوري عابده فلما عابد ما هو محمد سبحانه يقيد كالوالد تعليل الذي كيستيقظكم إلى إلهي عابدان يا الحبين يا الذي خلقكم عنيد وحوية لأنه خلقكم حاية وإذن أبوري ويا معرفة إما إن ليك إذن أبوري عابدة كان إذن أبوري في صدع الله إنها عابدة وإذن مثل الله ما عافيه الله أبدك أبوري أيوم باكرة فاسي أيوم بان العابدية وحنا له عابدية لأنه خلق الناس وكي سبع يا إلهي أبوري كذلك مرك إلهي سبحانه وتعالى وليه وإن كنتم على سفر فلم تجدوا قاتبا فرهان مقبوضة أبا سفر كنت ومنك الراني يدين تيدين كلا قراءة الويدان فهل مركا كلا قاط مركا هو إن كنتم على طول هداد سفر كتب كان بالي قيد كا هداد سفر كتب كان وحا لغو صاري حالة قد كان سفر كتري مركا عن سفر لغو شري فهل لكلا قاط ما يميا ما يك قيد كان وحا الله كيني هويات إن و... وللأغلب حالة غالب فهي سبع فيها ومعنى تدكو هذه التيرالة waxay rahanka u baahdaan marka safar ay ku jiraan oo markaa dee meelaan laga aqoonin ay tagaan laakiin qofku haddii meeshii laga yaqaanay uu joogo wax uu amaahdo inta badan rahan lama weydiinayo marka macnaheedu maaha marka aydaan safar ku jirin rahanku ma banaano ee rahanku labadaba waa banaayay laakiin xaaladda waxaa si gaara loogu sii xusay waayo waa xaalad tawfiiqada iyo rahanka aad iyo aad markaasi loogu baahan yahay marka waa iska fara badan tahay in adilada tusinaysa inuu qeybku usoo aroori karo iyadoon waxba aan lagu saarahayn markaa lilaqlab sida qaalibka uu ka waramayo inay saa tahay ama in xillo meesha ku jirta oo dadka ka qarsoon markaa daaha lagaga qaadayo iyo daboolka waxaana markaa aanu sheegno kale markaynu usuul safiga dhiganaynay in haddii qaydku ictibaarintiisa ay keensanayso taasiru bayaan can waqti alxaaja in qaydkaasi yahay hayru muctabar kale xajka ayaa markaa aynu ku tusaalaynay oo rasuulku sala allahu alay wasalam markuu madiino joogay lama kaana fi lmadiina wuxuu yihi waman lam yajid maclayni falyalbis xusayn waliyaqtachumaa asfala min alkacbayn qofka lala waaya laba kabood ha xidha buuri kufayn oo ha ku tara labadaa kuf inta ka hoosaysa labada turaabood innama kaana fi lmadiina ayuu sidaa yidhi markii rasuulku calayhi salaatu wasalaam xajka uu taagnaa oo dadkoo dhig ay isugu yimaadeenna waxa uu yihi waman lam yajid maclayni falyalbis kufayn qofka aan laba kabood helin kufayn axida kumuu qaydin labadaa qof in la karo marka iminka haddaynu ictibaarino qaydka ah in qof kastoo laba kuf xidhanaayo shardi ay u tahay inuu karo inta labada kuraamood ka sarraysa waxaa ka dhalanaysa in rasuulka calayhi salaatu wasalaam markii in yaroo dadka ka mid yahay madiine la joogeenna uu markaa u bayaamiyey meeshii dadkoo dham ay isugu yimaadeen ee bayaanka ay u baahnaayeenna qaydkii uu ka karay marka waxay noqonaysaa in qaydku uu keensado haddaynu ictibaarino iminka naasiru bayaan can waqti alxaaja in bayaankii laga dibdhigay waktigii xaajada ee loo baahna marka ida iqtada ictibaaru lqayd taakhiir albayaan can waqti alxaaja falaa yuctabaru bihi haddii ictibaarintiiyo tixgelinta qaydka ay keensato in markaa meesha ay timaado in bayaankii caddayntii laga dibdhigay waktigii loo baahnaa markaana qaydka lama ictibaarinayo laa yuctabar saa ogeed haddaad dareenteen markii dee dularka aynu marinaynay sheekuu markaa uu masaladaasi keenay uu yidhi waman lam yajid maclayn falyalbis khubsayn walayaqacu ma asfala min alkacbayn waxaynu yidhi araajix waxa weeye qofku khubsayn haddii laba kaboodu waayo khubsaynkiisa inuu iska xidhanaayo inuu karaana inaanay waajib ahayn ciladama inaan caddayn iyo sababta sida aynu nidhi iyada xadiidka saas ay kusoo aroortay laakiin sababta imika ayaan sheegay horena waan sheegay markaa usuul fiqiga markaan dhiganay wuxuu leeyahay sheekhu walaslu asal waxa waa fi lqaydi qaydkii qaydka waxa la wuxuu wax lagu saaro haddaan dhahdo iminka ninka madow waxsiin aneed waxa weeyaan ciddii aan madooben waxbaa siin waa qayb weyn ixtiraazin baa asal in wax lagu saarayo wayaqilu waxaa yar an yarida inuu usoo arooro qaydku ligayrihi ay ligayri lixtiraaz iyadoo in wax lagu saaro aan looga jeedin kakafi tacliilin cillo in daaha laga qaadayo kale juhud cilladaasoo dadku jahli ay kaga sugan yihiin marka loo bayaaminayo oo loo cadaynayo libayaani tacliil ayuu usoo aroori karaa wuxuu leeyahy sheekhu wain tacabara hadday suurtogeli weydo alyaqiinu yaqiin farjix u noqo ligaalibi danni maluhu sida uu u badan yahay takun waxaad noqon doontaa mutabica mid raacay markaa shariicada uu nebi maxamed ku daylay watarjicu alaxkaamu lilyaqiini falaa yuziilu shaku lilyaqiin shala bay dhiganay qaacidada axkaam oo dhan waxay u noqotaa yaqiin sidii la hubay haddii tiritaan lagu hubayna tiritaankaasi shaki meesha ka saari maayo haddii tiritaan la-aan lagu hubayna tiritaan la-aantaas shaki meesha ka saari maayo saasa asalka ah laakiin yaqiintii baa tacabirtay ma amkana alyaqiin alwusuul ila alyaqiin yaqiintii in la gaadho sidii xaqiiqada iyo dhabtu ahayd ayaa suurtagal noqon weysa maxaa markaa la samaynaya waxaa la samaynaya sheekh bile waxaa loo noqonaya halabatu dan sida maluhu u badan yahay addan waa maxay waa ixtimaalu lamr liwajhayn axaduhuma arjax min alaakhar shaygii laba weji buu ixtimaalaa wuu u dhici karaa laakiin labadaa midkood baa ka kale ka xoog badan salaam salaadaadii baad tukateen ma saddex baad tukatay salaadii duhur mise afar oo laba weji ma ixtimaalin salaadaada saddex ama afar haddii markaa saddexdu ay xoog badnaato maxaa la odhanayaa waa galabatu dan wey malihiibaa ah inaad saddex tukatay haddii labadu markaa ay simaadaanna waxay noqonaysaa shaki bay noqonaysaa labadii waa simayi marka haddii waxa weeyaan dhinacuu raajixsanaado dhinacii kale muxuu noqonaya dhinaca raajixa ama dhinaca kale muxuu noqonaya wahmi buu noqonaya shakiga xataa waa kasii hooseeya marka waa cilmi oo yaqiintiya dhanni shaki wahm saw cilmigiina markaa wuxuu uqaybsanaya cilmi daruuriya iyo mid markaa cilmi nadariya ayuu uqaybsanaya jahligana wuxuu uqaybsanayaa jahlu murakab iyo jahlun basiis ayuu uqaybsanaya marka darajada u saraysa waa maxay waa yaqiinta wey haddii yaqiintii markaa la gaari karo waa suurtagal ay noqon weydo maxaa loo baatanayaa darajada ka hooseysa waa halaba sugan iyada ayaa axkaamtii lagu dhisaya meelo fara badanna shareecadu waxay ku dhistay axkaamta halaba sugan malo xoog weyn waxaa taa markaa tusaale u ah waxaa rasuulku alayhi salaatu wasalaam yihi xadiidka cabdillahi bn mascuud ida shaka axadukum fii salaatihi falyaتxrى sawاaba uma liyبni عalayh haddii midkiin salaadiisa dhexeeda u shakiyo saddex baa tukatay ma afar ma laba mise saddex ha ku dadaalo siduu u gaari lahaa sida sawaabkee saxda intuu tukaday intay tahay waxa weeyaan malihiisu u badan yahay ha ku dadaalo uma liyبni alayh dee intaa ha ku dulbinay tusaalaha wuxuu isku qabtay waa ma labaa tukatay mise saddex markii taxari uu sameeyey sawaabkii uu raadiyey waxaa la xoog badnaatay oo u rajaxnaatay inuu tukaday saddex muxuu kasoo qaaday in saddex tukada muxuu ku daraya in afraad buu ku daray ama hadday u rajaxnaatay inuu laba tukaday saasay rajaxnaato inuu laba tukada buu xukumayaa tii saddexaad ayuu markaa u idaafeynaya iyo dee intii ka dambeysay wahaakada haddii sawaabkiisa uu ka shakiyo min lix buu dawaafay mise toddoba oo dabeeto qalabatudan malaha xooga badan uu keensado inuu lix dawaafay mid toddobaad buu ku daraya haddii qalabatudan ay keensato inuu toddobadiiba la yimina ku dari maayo markaa mid toddobaad toddobadaas ayunbuu la imanaya sidaasoo kale afar dumar u leeyahay mid buu furay kii buu garan waayey waxay ahayd taxari sawaab buu sameeyey inay faadumo tahay bay ula badnaata iyo faadumadaasi ayuma markaa furmaysa saddexdii kale ma furmayaan waa qalaba tugan mala xoog badan buu markaa xukunkaa ku dhis ila yaqiin ma hayan oo ma huba markaa inay faadumadan tahay laakiin saas ayay u xoog badnaata marka meelo fara badan ayaa axkaamta loo celiyaa kalaba tugan waana marka yaqiintii la waayo yaqiintii meesha ay kuba ka baxday wuxuu leeyahy sheekhu wakulu maa shay kasta oo alamru arrinkii yashtabihu uu isakaanu isdhexgelaya bihi isaga sababtiisa min gayri mayzin iyadoona jirin kala soocid wax lagu kala soocaa qurcatun qorisuur ayaa tuwadixu caddaynay halkan sheekhu wuxuu kaga hadlaya qaacido muhima qaacidada muhimka waxay tahay waxaa dhici karta in xaq loo siman yahay la isku qabto xaqaa loo siman yahayna dadkii aan uqaybsanayn haddii uqaybsanayo de waa loo qaybinaya xaq loo siman yahay oo aan qaybsanahayn ayaa laysku qaban karaa dadkii maxaa loo kala saaraya sidaasoo kale waxaa dhici karta in xaqa laba qof ama dee in ka badanba inuu midkood leeyahay baynu garanaynaa laakiin laa nadri bitacyiin kii lahaka uu yahay waxaa markaa lagu kala saaraya waxaa markaa sheekh sacdi yuri raximah ullah tustacmalu lqurcatu cinda almubaani min alxuquuqi ala dadka zaafumi qurcada laba meelood baa la isticmaalayo qorituunka oo dadka lagu kala saara meesha koowaad waxay tahay cinda almubham min alxuquuq shay xaqa oo ciddii lahayd dabdi aan la garanayn dad badanna way sheeganaya in mid dadkaa ka midi uu leeyahay waa garan laakiin ku yahay garan mayna maxaa lagu kala saarayaa bilqurca tusaalayaasheedu way badan yihin tusaalayaasheeda mid ka mid ayaa inagu soo maray fiqigii kitaabkan dura rabbaaniyaynu dhiganayna saddexdii nin ee addoonta markaa kala idiibsaday addoonta markaa ilmaha ay dhasho waa ku ilmihii isku qabtay sooma oo addoon baa markaa mid weliba uu iibiyey iyadoo xaalatu fuhri ku jirta fuhri qura ayay saddex nin markaa ay isu martay saddexdiina mid waliba waa waa la arko uu la kulmay addoonta ilmahay dhashay mid waliba wuxuu ihi anigaa i dhashay kii horreeyey ilaa kii u dambeeyey maxaa markaa lagu kala saaray bilqurca qorituur waxaynu garanaynaa saddexdaan mid ka mid inuu ilmahaa dhalay laakiin kow yahay bisabdi meynu garan ma garan dariiqo iyo waddo lagu gaari karo kow yahayna markaa lama hayo maxaa lagu kala saaraya bilqurca ali bin abi taalib wuxuu ku kala saaray qorituur qorituur markii uu ku kala saaray mid baa markaa qorigiisa uu soo baxay labadii kale markaa wuxuu faray inuu u celiyo silika addiya nafsi marka saddex meelood loo qaybiyo laba inuu u celiyo mid walba markaa silik addiya saddex meelood oo meel ilmihii markaa uu qaatay midna ilmihii baa raacay laba kalena markaa labada kalena mid mid waliba ilmaha saddex meelood oo meel diyadiisii ayaa u qaatay markaa kaas waa tusaale rasuulka alayhi salatu wasalaam arrinka noocaasiya waa u ogolaaday waa xaq mubhama shay tusaale ahaan laba qofkaa shay isku qabsaday shaygaa labadooda midkoodna ma hayo waxaa tusaale uu noqonayaa shaybaad heshay baadiya soorkano kale ayaad heshay laba nin baa sheegtay labadaa nin wax weeyaan calaamadihii uu lahaa ayay labaduba sheegay labadaa nin midkoodu inuu midinkoodkaa leeyahay waa garana laakiin kow yahaba inaan garanahayn maxaa lagu kala saaraya muddaci iyo muddaca caleyhina ma hadlay oo iyagu waxba iskuma haystaan waxaa si iga qaatiyo kamaan qaada ma taagin ee shay qof kaloo saddexaad uu hayo ayay labaduba sheeganaya maxaa lagu kala saaraya markaa bilqurca qorituur ayaa lagu kala saaraya labadaa nin waa loo qori tuuraya markaa qurcada marka xaq mubham oo saasoo kale uu yimaado oo cidle la garan waayo qofkii isku qabtay qorituur ayaa lagu kala saaraya meesha labaad ee qorituurka la isticmaalaya waxay noqonaysaa ladadka zaaf xaq loo siman yahay oo aan qaybsanahayn baa la isku qabsaday mid waliba anigaa qaadanaya buuli xaqi dadkii u qaybsami maayo dadkuna uma kala dhowow way u simayin tusaaleedu wuxuu noqonaya laba ninoo mid waliba shuruudii mu'adinka uu dhammaystirtay ayaa mid waliba yidhi anaa adinaya aniga adinaya maxaa lagu kala saaraya labadaa nin wax mumayizaad iyo sifaad ay isleeryihiinoo lagu kala saaraa ma jirto qorisuur baa lagu kala saaraya imaamada haddii aan laysu qabsado tusaalahaan labana isu qabta anigaa imaama iyo aniga ayaa imaama haddii wax kaloo lagu kala saaro la waayo sifaad kaloo ay isleeryihiinoo lagu kala saaro waxay noqonaysaa in loo qorisuuro kadalika safka hore laba isku qabsadeen laba safkaa dambe ku jiray ayaa safka hore meel ku banaanaatayoo mid waliba uu soo dhaqaana mid waliba sikabuu saarka dib u qabtay aa maxay may may isu daayeen may isuma daayo wanaag والله صارت القربات في قائدة في ورمك وهذا الله اللي يقول واريه مصاب حدنا كبار بك واريه بالعيبه وريه صدق ورده ما لك بنانات يلا يا دم يا ريدي وانا ما هو رأى الجل على بعض يرصد ويبوش ليه يقول لا ما هدي شيء بالقرب الوحي الله اللي يقول واريه يعني يلا يا دم يا ريدي الدنيا لا إيثار لغو صمية هذا الدنيا لا أنا نفس الله بطل أجلالك على الله دعم يكون إله اللي يقول واريه إذا ما يارك على ديرين هذه مركز الله من صدق ورمك من الله يسوق الصلاة sabka hore ma kala sigaan maxaan ukala saaraya durfuro suuqaa banaana tusaalahaan la fadhiistay aan la kala lahayn ayaa laba ninoo midkoodna aan usoo horreyn ayaa isku qabsamay maxaan u kala saaraya labadaani qurca waa loo qori tuuraya markaa qurcada labadaa xaalood baa la isticmaalaa xaaladda koowaad marka xaq loo siman yahay oo aan qaybsanahayn la isku qabto waa la qori tuuraya xaaladda labaadna waa maxay marka xaqan cidii lahayd la garan waayo oo dad fara badan mid waliba uu sheegto ay isku qabsadaan markaana waa loo qori tuuraya qori tuur baa lagu kala saaraya qurcadu markaa inay muctabar tahay adilo badan baana tusinaysa qur-aanka ilaahay wuxuu yihi soo ka warramaya nabiyullaahi yuunus id abaqa ila alfulki almashxuun fasahama fakana min almudxadiin nabiyullaahi yuunus qoomkiisii buu ka cadhooday markaa waa iska tegey dooni buu doonay inuu doonihii markay badda dhex maraysa waxay war way nagu qarqoomisaay dadka qaarkood waa in lagu daadiyo badda dadku in badda lagu daadiyo bay kala xigaan marka la xigaa soo ma hadda waa dhib loo simeeya xaqa loo simeeyahay ba waxaa lamida dhibka loo simeeya in waa loo qori karaa dhib loo siman yahay ayaa waxa weeyaan noo tegin dhibka waa loo siman yahay wax dadka u kala dhaweynaya ma jirto laabuddana dhibkaas waa inu dadka qaar ka mida asiibo oo ku dhaco kuwaas inii ku dhacay maxaa lagu soo saaraya madaxuna bur wuxuu noqonaya adigu dagun baa laonaya sida meelahan dadka laga rareeyo ma la geeniyo lagu sameeyo may waxaa lagu kala saaraya bilqurxa saa ugad ilahay wuxuu leeyay nabiyullahi yuunus markii doonta ay islaashay leeyi dadka qaarkood baa laga daadinaya ee qori tuurashaa la sameeyey dabeetana dee isagaa soo baxay in isaga la tuuraa soo baxay nebigii ilahay dhamaa isagaa badala la siiyey marka lixaysaqanahu lxuut midirigu ilahay usoo diro markaa liqay calooshaa midiriga ayuu markaa iskaga jira calooshaa midiriga markaa waxaa ilahay uu kaga soo saaray camalkii wanaagsanaa uu samayn jiray sababtiisa leyla annahu kaana min almusaddiqiin walabisa fii batnihi ilaa yawmi iddiin haddaanu ka mid ahayn dadka ilaah u tasbiixsada ee dikriga ilaahay farabadiya nibirigaa calooshiisii ku jiri lahaa buu rabbi yidhi ilaa yawmi alqiyaama dabeetu nibirigii waa soo tufay oo dadka xeeligeeda kusoo tufay ilahay geed buu kasoo basaaray geedkaasoo markaa haraynaya midhana markaasi waa oo iscaaru soo tufay markaa nibiriga markaa waxaan uga jeedaa qori tuurasku inuu sharciga arrintaasi jiray sharcu man qablana sida raajixa sharcigeenu aanu khilaafin waa sharcun lana mar hadduu sharcigeenu inoo sheegay sababtii inoogu sheegaya waa inaynu sharci ka qaadano kadalika maryam waxaa laysku qabtay ciddii kafaalo qaadi lahayd ilahi wuxuuri wamaa kunta ladayhim id yulquuna aqlaamahum ayuhum yasfulu maryam wamaa kunta ladayhim id yakhtasimuun maryamaa laysku qabsado nin weliba wuxu anaa kafaalo qaadaya anigaa haynaya wax loo dadkaasi markaa ay ugu kala dhawaayeenna ma jirto a ilaa yawmi walabisa fii baطnihi ilaa yawmi yubcatuun lama inta lasoo saaray yawm alqiyaama jazaaka allahu khayr ayib marka dadkii isku qabtay maryamo anaa kafaalo qaadiya anaa kafaalo qaadaya maxaa lagu kala saaray bilqurca id yulquuna aqlaamahum qorihooda tuuranaya kii markaa qorigiisa uu soo baxay ayaa maryamo kafaalo qaaday kii kale hadda waa shirkiga ثم رسولك لما يرد لما يتبصاره رسولك عليه الصلاة والسلام إذا أراد سفرا أقرع بين النساء يركب بينه سفرا إلى دمر بدن بولها دمر كافرها بدن أما أنت مولك حين كلا إلى الرعان وأسي مني شو بكر تارك إلى رسولك وها بكر تارك إلى رسولك قم بل الصلاة حياة الراحة وأتواصل لما ثم رسولك سفر حاجة إلى ساعة وقت ربك رسولك عليه الصلاة والسلام يقول لو يعلمون ما في النداء والصف الأول ولم يجد إلا أن يتهموا لاستهموا عليه hadday dadka ogaan lahaayeen fadliga ku jira aadaanka iyo safka hore oo markaa si kale aanay ku helahayn ilaa inay uqori kaataan mooyaane loo qori kuuran lahay kadalika xadiidka saxaabada ku jira qoomkii markaa doonta kuujana rasuulku uu ku misaaliyey ku tusaaleeyey dadka xuduudda ilaahay markaa dhex dabaalanaya iyo kuwa xajka ilaahay markaa ilaalinaya waxa uu tilmaamay inay laba dabaq lahayd marka ay uqori kuurteen qolana dabaqii hoose markaa ay qorigooda ku heleen qolana dabaqii sare ay ku heleen culimada qaarkood baa markaa qurcada diidiyo qorituurka in lagu kala baxo oo yidhi waa noocan min almaysar waa khamaarka nooc ka mid ah laakiin kaa saxiixa khamaara ka mid maaha laakiin qurcadu marbay maysar noqonaysa oo maysar noqonaysaa xaq laba qof ay wada leeyihin oo si siman ay u wada leeyihiin haddii si aan siman loo qaybiyo waa kana yaraahdo waynu u qori tuuranaynaa markaasay maysar iyo khamaar noqonaysa tusaale ahaan waxaynu wada leenahay afartan kiilo oo deris maxamed jiri wada si siman baan wada leyn waxaan afartan gaa kiilo waxaan u qaybinaynaa soddon kiilo ama shan iyo labaatan kiilo iyo iyo shan iyo toban kiilo markaa waynu u qori tuuranayna waa nasiibkii ninka shan iyo tobankaa usoo baxaan iyo ninka shan iyo labaatankaa usoo baxaan taasoo kale waa qori tuurad laakiin waa qori tuurad maysara samaara waayo waa xaq loo siman yaho in bartanka lagu dhisto lakala qaybsadaya sidana waxaa ka dhacaysa labadii qof inuu baalin buu noqonaya waa shan iyo labaatan kiilo qaado midna muxuu noqonaya madluum buu noqonaya markaa xaqii loo sinaa ee qaybsanaayey haddii qorituur la geliyo khamaar iyo maysar bay noqonaysa laakiin xaqa loo sima yahay oo aan qaybsanahay haddii qorituur la geliyo khamaar iyo maysar noqon mayso sidaa bilow kusinaysa wallahu aclam
من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلع وكل من mid dhammaantood tacajala degdegsadaa shaya shaygii xaqa u lahaa shayga waxaa looga jeedaa shay alladii yastaxiqu shayga xaqa u lahaa calaa wajhin si u degdegsado muxaramin mamnuuca famancuhu shaygaa in laga manciyo loo diidaa جلعي ظهر وتبين ومغضي وقائل سعد الله رحمه الله معاجل المحظور قبل آنه قد باء بالخسران مع حرمانه قاعدة أهل العلم بو waxay u sheegaan iyadaa min baabi siyaasa sharciya siyaasadda sharcigaabay ka mid oo ah cidda waddo xin doonaysa inay u marto shaygii ay doonaysa in madaxa lagaga istaago raaxo ma lihi waa min baabi saddi daraaye waddooyinka xunxun ee loo maraayo ashyaada mamnuuca ah in la awdo ayay qaacido ku saabsanta macnaheedu waxa weeyaan ana man yatawasal bilwasaa'il غayr almashruuca تعجلا منه للحصول على مقصوده المستحب له فإن الشرع عامله بضد مقصوده فأوجب حرمانه جزاء فعله قاعدة معناه يقول وحوي هاي قفك وصائش عن شرعي هاي دون يئن كقاره شيء شرعي هو لها حقه لها لكن isagoo degdegsanaya ayaa shaygii iyadoo markaas sababtiisa aani weli iman ayaa waddo mamnuuca buu doonayaa inuu maro shaygana sharci buu lahaa xaqan lahu buu ahaa shaygaas qofka caynkaasiyo shareecadu waxa ay kula dhaqantay ama ay ku abaalmarisay binaqiibi qasdi ujeeddadiisa didkeeda iyo cagsigeeda oo ujeeddadiisu waxay ahayd shaygaa mustaxaqa ee uu leeyahay inuu si deg dega u helo si awgeed buu waddo kayru sharciga u maray markaa shaygii uu helitaankiisa degdegsanaayey intaasi ay kaliftay waddo khayru sharciga inuu maro ayaa gebigiisaba laga mancinaya loo diidaya qaacido markaa tusaalayaasheedu waa fara badan yihiin adduun iyo aakhiraba qaacidadu waa ku tacalluqda waa ka shaqaysa aakhiro ilaahay subxaana watacaala qofka xariirta adduunyada ku xidha aakhiro waa loo diido waa laga manciy lannahu tacajala shay qabla awaani iyadoo waktigii xariirtu ay xalaal u noqonayso oo aakhire aan la gaadhin ayaa xariirta xidhashadeedii u degdegsaday taasi waxay keensatay waktigii xariirta la xidhanaya inay isaga loo diido khamriga adduunyada qofka cabda khamriga aakhiro waa laga mancinaya waa loo diidaya sababtuna waxay tahay liannahu khamrigii aakhiro inta aan la gaadhin waktigii khamrigu u xalaaloobayey khamriga wanaagsane kan aan la mid ahayn ayuu markaa degdegsado adduunkiibu kusii isticmaalay kii laga manciye loo diiday taasi waxay keensatay waktigii dadka khamriga wanaagsan la waraabinayo aakhiraah in isaga markaa laga hor istaago loo diido liannahu tacajala shay qabla awaani shaygoo waktigiisa aanu iman ayaa markaasi uu degdegsaday arrimaha markay noqoto nasriga ku tacalluqana culimmadu waa deliishadaan qaacidada oo ilaahay wuxuu u ballan qaaday muslimiinta inuu gargaarayo kafarada iyo gaalada uga gargaarayo haddii markaa ay la yimaadaan asbaab ilaahay uu sheegay oo shardi u ah ama sabaab u ah nasriga iyo gargaarka ay kana dheeraadaan waxyaabo ilaahay subxaana watacaala uu tilmaamay shardiga inay diidayaan nasriga inay diidayaan ee hor istaagayaan haddii markaa muslimiintu ay nasrigii doonaan oo ay raadiyaan iyagoo aan asbaabtiisii la iman mawaanicdii iyo wixii diidayena aan ka tegin nasrigii waa laga xirmaaninaya heli maayaan man tacajala shay qabla awaani cuuqiba bixaridi xirmaani muslimiin fara badan baa maanta nasriga waxay u marayaan iyagoo nasriga imaanshihiisa degdegsanayo waddooyin hayru sharci ah mid intikhaabaad iyo doorashooyin gala mid hub qaato waxa wey idhaha dadkaan laynaya mid waxa weeyaan turuq bidciya oo hayru haabita can nabiy alayhi salaatu wasalaam nasrigii ku raadiya fa haulaai kulluhum maxruumuun nasrigii waa laga xirmaaniyey helina maayaan liannahum yatacajaluuna nasra qabla awaani isagoo waktigiisa aanu iman oo shuruuddiisii aanay buuragalayn mawaanicdiina aanay ka tegin ayaa ay raadinayaan sidaa awgeed jazaagooda iyo abaalmarintooda waxay noqonaysaa nasriga ay doonayaan inay degdegsanayaan in laga xirmaaniyo fa hadihi alqaacida aydan lahaa cilaaqatu bidacwa dacwada lafteeda iyo takyiirka waaqicigaana cilaaqa ayay la leedahay sidaa ogeed ba alcalaamatu albani raximah llah kaiira ma kaana yastashid bihadi alqaacida maruu ka hadlayo masaa-isha dacawiga ah man istacjala shaya qabla awaanihi cuuqiba bixirmaani qofka shayga oo waktigiisa aanu iman degdegsada waxaa lagu ciqaabaa shaygaasi in laga manciyo oo markaasi loo diido وهناك فرق بين الاستعجال والمسابقة والمصارعة إلى الخيرات فرق واضح هي استعجال إياه خيرك مسابقة هي مصارعة والصمينية المسابقة والمصارعة تكون في أوان الشيء مصارعة هي مسابقة ودقدق مع شيء مرك وقت بسيبات صلاة بك صلاة الظهر مرك وقت بيد وصدر يدو مالين كل الله عنهي يدو دقدق بسات دور تكتو أي أفضل هذه مسابقة ومصارعة إلى الخير ويه. لكن استعجالك قبل اوان الشيء الشيء وقت في سوان ويمن وبناناني انه قفك مركا او دبدبه هو طائل غير شرعية وهو مرض لا فرق لا تعود حي استعجالك هي مسابقة هي مصارعة الى الخيرات اما احكام تفقية قاعدة العلاقة وين بين الله هذا تصالي البدن علماء واو الشيغان قفك قفك ودحلا يا هدود دي دحلي ما يرعى العلم صارت محاي تاي صارت وحويات iyadoo weli aan la gaadhin waktigii qofkaana xalkiisa u xalaaloobayey ayuu degdegsaday waxaanu u maray waddo kayru sharci oo ah qofkiinu dilay qofkiinu dilay maxaa ku kalifay inuu dhaxalkiisa qaato sooma markaa binaqiibi qastii baa lagula dhaqmayaa waxaa ujeedadiisu ahayd wax ka soo horjeeda oo waxa laleeyahay qofkaa maadaama aad dishay adoo doonaya inaad dhaxashid ood ka hor dhaqaajisid maxalkii waa lagaa xirmaaniyo ma lihi waxaa lamida qofku haddii qof wax uu dardaarmo oo kii loo dardaarmay qofkii uu dilo si markaa wixii dee uu dardaarmay ay ugu soo xaasilaan soomaalia wuxuu markaan dhinto gurigaa eben baa iskale isna wuxuu waa nin mee dishidba gurigaadi yeela qofkii waa dilay dee gurigii yeelan maayo leanno guriga waktigu uu yeelanaya iyadoon la gaadhin buu degdegsaday calaa wajhin muxaram baana u degdegsado waddadii kayru sharci ayuu umaray oo wadda sharciya de waa u degdegsan karaa wuxuu odhan karaa intuu u tago aniyo intaad dhimanayso ma sugi karayo ilaahay ba seema hor dhiman doone aniyo intaad nooshahay sakaysi taas waa wadda sharciya bu laakiin markuu dilay waa calaa wajhin muxaram wey saasoo kale ninku hadduu idhaa addoonkiisa warniyo maalinta aan dhinto laga bilaabo xor baa tahay haddii addoonka ninkii uu dilo si uu xoroobo addoonka xoroobi maayo liannahu tacajala shay qabla awaani shayga waktigiisa aan la gaadhin ayaa waxa weeyaan uu degdegsaday wahaakada waxa weeyaan amsiladu waa fara badan tahay hase ahaatee qaacidada waxaa jira istisnaabaad fara badan waxyaaba fara badan oo ka baxaaya haddii tusaalahaan iminka gabadhu ay cunto kiniinka xaydka keena tacajalad bishay qabla awaani sama shaygii bay degdegsay iyadoo waktigiisa aan weli iman waayo miyayna odhanaynaa cuuqda bixirmaanihi iyo salaaddu inay ka dhacday doonaysay iyo soomkiie waxaynu ku ciqaabaynaa inaynu sheegii ay doonaysa aynu ka mamnuucno waxay odhanaa soom wa salaa suurtagalmeed laa yumkin hada halkaasoo kale qaacida u socon mayso nin baa isbukaysiiyo waxbuu isku dhuftay tusaale ahaan ama wax xanuun ku ridabu ayuu cunay si markaa soomkii uu uga dhaco ama si uu salaada fadhiga ugu tukado qofkaa lama odhanayo de uma banaano salaada inuu fadhiga ku tukadaa lana odhan maayo inuu afuraa maadaamu mariid yahay uma banaano lama odhanayo laakiin niyadaa xuma uu leeyahay dee ismiguu ku leeyahiyo dembi oo haddii gabadhu tusaaleahaan ay kiniinkaa xaydka keena ay u xumtay si ay bisha ramadaan ugaga cararto salaadahana ay iskaga rido haadihi niya alaatima almukhtia waa laga waa laga abaalmarinaya oo niyadu de waxay kamid tahay acmaasha quluub sida dadka acmaasha jawaarixda ay ka sameeyaan looga xisaabinayo loogu abaalmarinayo ayaa acmaasha waxa weeyaan quluubtana looga abaalmarinayo lidalika ninkan waxa weeyaan si uu fadhiga ugu tukado bukaanka isku riday ama si uu markaa u afuro niyadaa xume uu leeyahay ee xiiladu ay ku jirto niyadaa xun waa laga abaalmarinaya laakiin xukunka daahirkaa marka la eego wasfigaa daahirka qaa'imka ayaa lagu calliqaya ama lagu xidhayaa xukunkii meelaha qaacido ay shaqaynaysa waxaa ka mida haddii ninku waxa weeyaan waktigii sakadu markuu soo dhowaado xoolihiisi uu idhaahdo hebel baan u hibeeyey ama dad uu qaybiyo ama xoolihii markaa isku jiray uu kala kaxeeyo ama kuwa aan isku jirin uu isku daro afcaasha uu samayn oo dhan waxba u tari mayso sekadiina kaga baxsan kari maayo liannahu tacajala shay qabla awaanihi sidaasoo kale saynu tilmaanay qaacidadu waxay shaqaynaysaa qofka shahawaadkii adduunyada soo degdegsada waxaa lagu lagu ciqaabayaa in aakhiro laga xirmaaniyo naciimkii uu heli lahaa ilahi subxaana watacala wuxu uhi markaaliyo kuwa kafarada ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها عليها maalin taasi kuwa kafarada naarta loo bandhigaya waxaa la odhanaya wanaagyadii horaad u marsateen oo naftiina raaxa la doonayseen soo maaha adduunka ayaad wixii laydinka mamnuucay aad ka tegi weydeen idinkoo sheeganaya in naftu markaa ugu raaxaynaysood marka adduunkaad soo raaxaysataan aakhiro waxba kuma liidin qaacidada waxaa ka soo horjeeda qaacido kale iyaduna muhima oo halka sheekhu aanu ku tilmaamin qaacidadaas waxa weeyaan man taraka shayan lilaahi cawadahu allahu khayran minhu man taraka shayan lilah cawadahu allahu khayran minhu qofka shay ilaahay daraaddii uga taga ilaahay subxaana watacaala wuxuu ugu bedelaa shaygaa mid ka khayr badan khayran minhu qofka ka taga shahawaadkan adduunyada iyo raaxadeeda ee ilaahay uu manxiye uu diiday ilaahay daraaddii uga taga ilaahay waxaan wax ka khayr badan naciim iyo raaxo ka khayr badan oo taakhira ayuu ugu bedelaya sidaasoo kale waxa weeyaan xaq uu leeyahay qofka ka tanaasulo ilaahay daraaddii uga taga ilahay wax ka khayr badan buu ugu bedelaya waa qofku markuu qaadirka iyo uu karo inuu intiqaam iyo argoos uu sameeyo hadduu ilaahay daraaddii uga tago ilaahay subxana watacala wax ka khayr badan ayaa ugu bedelaya marka hada iyaduna waa qaacida muhima wuxuu leeyahay sheekhu raximah allah wadaacif algurma wadaacif ku laban laab algurma khatiraadii calaa man qofkii habatat ay sugnaatay cuquubatan cuquubo ciqaab macnaa xad uu ku sugnaaday caleyhi isaga uma dabeetana saqatat cuquubadaasi ay ka dhacday waxaa jira ilaahay subxaana watacaala xumaanaha qaarkood oo adduunyada dusheeda lagu sameeyo waxa ilaahay u yeelay xad qofka laga jaro xadkaa cuquuba ayaa laydhaha waa cuquubatun dunyawiya waa ciqaab qofka adduunka lagu marinayo haddaba ilaahay xuduudda wuxuu u yeelay shuruud iyo mawaanic ilaa shuruuddaasi la wada helo waxyaabahaasi xadka diidayana meesha ay ka baxaan qofka xadkii laguma dhufan karo sida tusaale ahaan qofkii marka wax uu xado dee shuruud baa jirta iyo mawaanic gacanta lagu jaray qof kastoo xaday dee gacanta la iskama taraya waxaa la eegayaa wuxuu xaday intuu la egyahay waxaa la eegayaa meesha uu ka xaday waxaa la eegayaa waxaan uu xaday cidda leh haddii tusaale ahaan waxaan uu xaday rubcu diinaar uu ka yar yahay oo uu ka qiimo yar yahay gacantii lama jaraayo haddii waxa weeya waxaan uu xaday daylahu ahaayo cidlo uu iska yaalay oo ciddii lahayd aana ilaa shanna gacanta lama jarayo waxaan uu xaday hadduu ahaa wax uu wax ku leeyahay gacanta lama jarayo tusaalean xoolihii guuda muslimiintu ay lahaayeen bangiga qofka wax ka xado dee gacanta lama jarayo waayo shubha ugu jirto xoolaha dee iska waxbuu ku leeyahay haddii waalidkii xoolaha inankiisa wax uu ka xado iyaduna gacanta lama jaraayo waayo waxaa taalla meeshii mawaanic waxyaaba diidaaya in gacanta la jaro shuruuddii asbaabtii gacanta lagu jari lahaana may dhamaystirmin marka qofka saasoo kale qofka waxa weeyaan khamri cabba marka la jeedalaayo qofka zinaysta marka saasoo kale jeeda lagu dhufanaya ama la dilay kii muxsanka ah shuruudda meesha jirta la raba inay dhamaystiranta iyo mawaanic markaa qofku hadduu ku dhaco ficil keensanaayo in xad lagu dhufto hase ahaatee xadka uu ka baaqsado sababta uga baaqsado in ay tahay in shuruuddiisa aanay dhamaystirmin ama waxyaabo xadkaa in laga jaro diidayaa meesha ay yaaliin qofkii lama odhanayo de fasax baa tahay oradoo iska ta wax laala lagu yeelaya ma jirteen maxaa lagu samaynaya waxaa lagu samaynayaa tusaale ahaan waxbuu xaday wixii uu xaday markaa shaygii uu xaday keen baa la leeyahay iyo in leeg ciqaabkii saasaa laga dhigaya tusaalahaan ninkii zakada diiday ma jira dee xad mucayan oo shareecadu ay u dejisay maxaa la samaynayaa sakadii baa laga qaadayaa iyo shatru maalihi xoolihiisa markaa kala bag ayaa laga qaadaya waa takhsiraan urmigu waa waa khasaarin la khasaarinayo oo markaa min baab waxa weeyaan alcuquuba ah ciqaabkii xadkaha mar hadduu ka dhacay waxaa loogu bedelaya ciqaab kaleo xagga xoolaha ah waa in la idhaahdo shaygii bixi iyo labanlaabkii sheekhu isagoo tusaalaynaya wuxuu leeyahay wadaacif ku labanlaab algurma khasiraada la khasiraayo calaa man kii sabatat ay sugnaatay caleyhi isaga ay ku sugnaatay cuquubatun xad uu ku sugnaaday uma dabeetana saqadat cuquubadaa iyo xadkaas uu ka dhacay limaanicin wax diiday awgeed in xadka laga jaro ka saariqin waa sida mid waxaday oo min gayri maa muxarajin shay aan ilaashanayn xaday iyo wamankii libaalin shaygii baadid ahaa ka tamaaqarsaday qof baa waxaday shaygaa waxaday maaha shay qofkii lahaa u ilaashadee baylah buu ayuu ahaa shaygaasi qofkana marka lagu jaraayo dee sariqada iyo tuugada gacanta waxaa shardi u ah waxaanuu xaday inuu ka xaday meel ilaashan oo dhowrsoon maxaa lagu garanayaa meesha ilaashan oo ilaashan oo dhowrsoon هل هو قرنيا كيف يغلط بالعرف والعادة dadka curfigoodii caadada lagu garanayaa sida markaa hore inoo soo martay markaa shay aan ilaashanayn buu xaday shaygaasi mar hadduu aha mid aan ilaashanayn qofkii gacanta laga jari maayo waayo gacanta in laga jaro wax diidaa meesha yaalla waxaas waa maxay waa in shaygani uu ahaa mid bayla sidaas oo kale qofkii shay baadiya buu helay shaygii baadida ahaa wuu qarsaday maaha dee qofkaasi qof wax xaday shayga marka hore qofkii lahaa ayuu ka lumay oo dee shay marka horeba baylo oo cidlo walhanaya ayuu u helay halkii markaa uu ka yaboonin lahaa uu baafin lahaa ayuunbuu shaygii qalsab labadaa qofba laga jari maayo xadkii sariqada oo gacanta laga jari maayo waayo in laga jaro wax diidaa meeshayaan hase ahaatee maxaa la samaynayaa khasiraaddaa lagu labalaabaya waxaa la leeyahay hadduu awr xaday awrkii keeniya awr labaad haddii waxa weeyaan saas oo kale uu qarsaday lacag kun doolar buu helo uu qarsado u yaboohin waayo kun kale ku darbaa laleeyao la khasiraya kunkan kale iyo awrka kale yaa la siinaya kii marka hore baadidu ay ka luntiya kii laga xadin maayo waxaa la dhigayaa baytumaal muslimiin xoolaha guuda muslimiintu ay leeyihiin ayaa lagu daraya waayo haddii la idhahdo kii xoolaha laga xaday ama ay ka luntay ha la siiyo in weliba xoolihiisa baylaabu ka dhigaya si loogu xado meelahaas dushaada u kasoo eegaya halkaa kun doolar dhigo shaarica ee halkaa usoo gelaya albaabka ka qaadu dabeetana waxa weeyaan uu qabanaya haa kun doolar ba iga xadee kun kalena ha layga qaado ama kun si u helo marka markaa taa lama ogola qofkii lama siinayo xoolaha isaga intiisun baa la siinaya xoolahan kale dheeraadka baytumaal muslimiin bangiga muslimiinta ay leeyihiin ayaa la dhigaya qaacida markaa adilo ina tusinaysa ayaa jirta adiladaas waxaa ka mid a xadiisu camr bnu shucayb can abihi can jaddi qaala samictu rasuula اllahi salى اllahu alيh wasalam waqad sa'alahu rajulu can alxariisa alatii tu'khadu min maraaticiha waxaa maqlay buuri rasuulka alayh salaatu wasalaam oo nin uu weydiiyey xoolaha markaa iyagoo foofay oo dee banaanada daaqaya la xadee la qaato faqaala fiiha samanuha maratayn wa darbu nakaal wuxuu yihi rasuulku sala allahu alay wasalam qofkii xadee xoolaha banaankaa ka qaatay qiimaheedaa laba mar laga qaadaya toban lixduu qaato lixduu qato u cuno lixda qiimaheedun baa lagu labalaabaya haddii konton kun ay taagneed boqol kun baa la leeyi wa darbu nakaal weliba si kalen waa loo ciqaabayaayo waa tuugoo in la xabisay iyo in markaa tobanteeda lagu dhuftay iyo in shaarica la mariyo dadka la dhahdo waar tuuggaa iska ilaaliya iyo marka ciqaabkana waa la marinaya buu leeyahy rasuulku sala allahu alay wasalam marka shaygii waxaday lagu labalaabo wamaa ukida min caطnihi fa fiihi alqaطcu min rasuul xoolaha haddii laga qaato dee meeshii ay fadhiisanayeen waa urtii oo gelgelintii fadhida hadduu tuug habeen ku yimi hadduu qaato la qabto dee tuuggaasi gacantaa laga jaraya idaa balaga maa yu'khadu min dalika samana almajin haddii waxa weeyaan xoolahaasi xeradoodii laga qaatay ay gaadhaan samanu majin macanaa furus ama gaashaan qiimihiisa ay gaadhaan gaashaankii qiimihiisuna markaa wuxuu ahaa rabcu diinaar diinaar rubici ayuu ahaa rubcu diinaarku markaa iminka qiimihiisu wax aad u fara badan maaha kabaan masaajida laga xado haddii xuduudda la eegaayo qaar ba dad gacanta lagu jari lahaa waxaa filaya labaatan doolar iyo wax yar baan kaba yarayn iyo rubcu diinaarku markaa noqonaya marka ashyaa fara badan oo iminka la xadayo qaciga maraa ka laazimi lahaa xadiidka abu daawuud baa wariyey bisanadin xasan marka xadiidkaasi qaacidada ayuu ku dhisay qaacidadana ibnu rajab raximahullah qawaaciddiisa ayuu markaa ku tilmaamayaa iyadaiyo sharaxeedaba wuxuu leeyahy sheekhu wa kullu maa shay dhammaantii oo ubiina laga jaro min xayin shay nool jucil waxaa laga dhigayaa ka maytatihi sida baktigiisao kalaa laga dhigaya fii xukmihi xukumkiisa oo baktigiisa lagala xukum dhigaya tuhran xagga tahaarada iyo waxillan xagga xalaalnimada shaygii oo nool haddii qayb ka mida la jaro qaybtaa xukunkeedu waa maxa daahir miyaan mise waa najis ma xalaal ba mise waa xaaraan qaybtaa shayga laga jaray isagoo nool waa bakti bay xisaabsanta shaygaa markaa baktigiisa ayuun bay la xukum noqonaysa haddii shaygaa baktigiisa uu najaas ahaana waa najaas shaygaa laga jaray haddii baktigiisa uu daahir ahaana qaybtaa laga jaray waa daahir haddii shayga baktigiisa uu xalaal ahaa isagoo nool qaybtaa laga jaray maxay noqonaysaa xalaal haddii baktigiisu uu xaaraam ahaana qaybtaa laga jaray maxay noqonaysaa xaaraan bay noqonaysaa markaa maytada iyo baktiga maytada aadamiga marka laga yimaado waxa weeyaan maytada waxaa asala inay najaas tahay oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay markii uu soo maray شاة لميمونة لحم ميمونة إلى هيدا بقتلي هلا أخذتم بهذه أبو الرسول عليه الصلاة والسلام هل جيدا يا القناطات وين هو ميت هو بخت رسولك عليه الصلاة والسلام قلت يريد دماغ ال دماغ ايش؟ أيما إهاب درغة فقطه حركة الصاء مكان لمجدية واو داهر قروي marka mar hadduu yihi rasuulka alay slam faqataa maxay tusinaysaa inta aan la magdin oo aan najaasadii laga fulin inuu najaas ah marka maytadu waxay uqaybsataa ama baktigu laba qaybood buu uqaybsamaa maa lahu damun saa'il shay markii uu noolaan lahaa dhiig xididadiisii curuudiisa dhex mara iyo shay aan gebigiisuba dhiig xididadiisii curuudiisa dhex mara aan lahayn shaygu hadduu leeyahay dhiig xididadiisii curuudiisa dhex mara maytadiisu waa najaas mar hadduu baktiyo baktigiidaas muxuu noqonayaa نجاس بو نقضي محا نجاس بو نقضي لأنه احتبس فيه الدم دي جايا مركا كحرمي حيران كادي بو كحرمي واحد كيسان سحفونا قرب إيا ضباط إيا عاطمة درخ سوى بدا شرعاد وكسا كمتين ونجاس لكن شيء قاوة حكا نجاس هو بيوم ميري مركا ورد الروح دو آمنا في أي كتير وميري مركا ورد الروحاني كتيرين أما جاء نفلاين يبو نجاس نقر مهم صاران جاء تبرت يوكري يدو مركا ورد ميز بيسكاري marka horeba naf may lahayn dhimashada shayga ay ku taalla ogita markaa najaas ku noqon mayso geesaha iyo lafaha iyo raafaha iyo kuwan ahlicilmigu waa isku khilaafan shaygu haddaanu markaa dami saailo lahayn dhiig dareero xubnihiisa dhex mara curuuqdiisa iyo xididadiisa hadduu baktiyo baktigiisu markaa ma aha najaas waxaa taasi u daliila xadiisu zubaab rasuulka alayhi salaatu wasalaam wuxu uhi idaa waqaca zubaabu fi sharaab fi sharaabi axadikum فليغمسه هذه تقصده كل عمد كي شرابه حقه سيبو الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الدليل النجاسة عيد تقصيه مركا وحا وحكم حيوانات كلي عندي قلاين ودن سواش النجي كان عادي وحا ذات لكن عاصة دي كبو حدي قرمى عمد يبا مركا تشيك كده كاملة يوا ليغا يحبتوي مركا ليغا يحبتوي سبح ولا سوق هذه مايت ليغا شيء والنجاس كل مقاني يوا ليغا تشيك كاملة مركا أشياء وهين dami saayila dhiig dhex dareero dhex qulqula sida duksiga iyo shinida iyo duburlaxa iyo waxyaa xayawaanaadka yaryara faraa badan najaas maaha iyagu waxa kaloo maytadooda najis noqona hadday tahay maytatulbaxr waxyaabaha badda ku noole haddii ay dhintaan iyaguna najaas maaha waxaa u daliila rasuulka alayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi badda markii la weydiiyey huwa tahuru maa walxillu maytatu badda biyaheeduna waa daahir waxaa ku jira markay dhintaanna waa xalaal marka mar haddii la yidhi waxa badda ku jira haddii ay dhintaan waa xalaal xalaalnimadooda waxaa ka laazimaya inay daahir yihiin lan haddii ay najaas yihiin xalaal may noqdeen oo kullu najis waa xaaraam shay kasta oo najaasi waa xaaraam weeyaan shay kastoo laakiin xaaraami ma aha najaas shay kastoo daahirina xalaal ma aha ashyaa daahir ayaa jirta oo haddana xaaraama sidaasoo kale waxaa lamida maytat lbaxr maytat ljaraad aya xabaalkan la idhaahdo iyo dee kuwa shabaha sida kabajaaga oo kale ila waa ayax yaryarun isagube iyagana baktigooda waa la xalaaleeyey mar haddii baktigooda la xalaaleeyena waa waa daahir tahaara ka laazimaysa inay daahir yihiin haddaba ashyaada aynu tilmaanay maytadooda xukunka ay qaadanayso ayuunbaa shayga laga jaraana xukunkiisa uu qaadanaya awr baa iminka tusaale ahaan iska nool kuraskaad ka goosato waxaa tira aruu soo bixi doonaa in jilaal kaga baxnay noo shiila ka gooye awrku hadduu baktiyo xukunkiisa muxuu noqon lahaa inuu xaaraam yahay najaasna yahay soo maa intaa laga jarayna xukunkeeda xukunkiisun bay qaadanaysaao waana xaaraam waana najaas qof ibnu aadam ayaa gacan laga jaray gacantiisaasi ma najaas baa mise waa daahir waa daahir weeyaan oo qofka muslimkaa laa yenjisu xayan oo mayit inka uu nool yahay markuu dhinto toon najaas maaha subxaana allah ina almu'mina laa yenjis buri rasulka sal alay wasalam xadiidka abi hurayre rasuulka markii uu kusoo baxay alayhi salatu wasalaam isagoo junuba weli junub baana ah haddii tusaale ahaan ayax adashaad lug ka goosato lugta ayaxu ma najaas baa mise waa daahir waa daahir ayax dhintay dee baktiya ayax nool baad lug ka goosato ayaxii dhinta ayuunbay de lugtaasi la xukumta ayaxa dhintay maxaa xukumkiisu ah inuu daahir iyo xalaal lo yahay soo ma kalluun baa tusaale ahaan nool ayaa qayb kamida kuu soo goday adoo kalluumaysanaya qaybtaasi ma daahir baan waa najaas daahir waayo kalluunka dee baktigiisa oo dhan ayaaba dee daahiraba xalaal baan soo xaraam waa xalaal waayo kalluunka isagoo isku dhan haddii uu baktiyo ayaaba uu yahay mid xalaala duksi tusaale ahaan duksi duksi lugtibaa ayaa waxa weeyaan kuu goday lugtaa duksigu ma najaas baa waa daahir ya waa daahir waayo dee duksiga isagoo markaa isku dhan ayaaba baktigiisu aanu najaas ahayn hadduu najaaso kala wato de waa halkiisa dee najaaso kale ay saarsaarab tahay isaga laakiin isaga laftiisa aynu ka hadlayna haddaad tira waa had iyo jeer kaadida iyo saxaara iyo balaayun buu meel xunun buu saariya baalkee bilo waxay la socdaan najaa lugihiisu inta laalegi marag irbadda afkeeda inta laalegi maxay najaaso ka qaadi karaan waxaan nacro lahayn saa ogeed najaasada noocaasa iyo fiirkii ee aadka u yari waa macfuwin canhu oo markaad iminka suuliga gasho isagoo kaadidii ku istaago haddana dusha kaa fulaya dee baxar kaa kacay haddaad tidhaahdo mar kastoo duksigu istaago maryaha waan maydhaya baxar kaa kacaya arladii waa wada duksi wey suuqii baa duksi wada maraya najaasaadkiina waa iska fara badan yihin markaa najaasada yara ee intaa leega ee aadka iyo siirka u ah ee ishu dee aanay qabanahayn waa macfuun canha waa mid shareecadu markaa aynaga cafiday oo aynaga dhaaftay haddii se dee ay quruurto tusaalahaan imika waxaad arkaysaa laabadahan oo kale ama marwaxadahan isagoo duksigu intu ku istaago oo ku ururo jebigooduba ay madoobaadeen maxaa madoobeeyey de ya intaa la jaray shayga isagoo nool intaa laga jaray baktigiisu bay la xukum tahay wey fii xukmihi xukunkiisa duhuran xagga tahaarada iyo waxillan xagga xalaalnimada shayga isagoo nool inta laga jaray baktigiisay la xukum tahay haddii baktigiisu xaaraam ahaana intaasi xaaraan bay noqonaysaa hadduu xalaal ahaana xalaal hadduu baktigiisu najaas aha intaa laga jaray isagoo nool waa najaas haddii baktigiisu daahir ahaana intaa laga jaray isagoo nool maxay noqonaysaa daahir waxaa u daliila xadiidka rasuulku yuri maa qutica min albahimati wahiya xaya fahuwa mayit shayga mayeeraanka waxaa laga jaro isagoo nool intaa laga jaray waa bakti wey markaa baktiga xukunkiisii ayuun bay qaadanaysa wuxuu yahi sheekhu wa kaana kaana lafdigaa kaana ficilkaa maadi ee kaanaah taati way u timaadaa lidawaabi bay u timaadaa iyadoo tusinaysa daa'imitaan ficilkaa la daa'imay haaliban sida ay u fara badan tahay walaysa mn ma aha daakaasi dawaam inay faa'iidaysaa musaaxiban mid la saaxiibsan oo la socdo kaana bilaazimin si si laazima waxau leeyahy lafdigaa kaana haddaad aragto kaani si inta ay u badan tahay ama sida ay u badan tahay waxay faa'iidaysaa dawaam hadd idhaahdo kaana rasuulu llahi yafcalu kada rasuulka ilaahay sidaasuu samayn jiray macnaheedu waxa weyaan inta badan buu sidaas samayn jiray inuu weligii sidaas samayn jirayna waa dhici karta haddii markaa la helo qariino iyo calaamo tusinaysa shayga inuu mararka qaarkood tegey ka tegey kaanada waxaa lagu xambaarayaa in looga jeedo haaliban inta badan buu saa samayn jiray haddii aan la helin markaa wax calaamada iyo wax qariino oo tusinaysa in shaygaa mararka qaarkood uu ka tegeyna kaanada waxaa lagu xambaarayaa cala dawaam inuu weligiiba samayn jiray sida anas ibnu malik uu leeyahay kaana rasuulu llahi idaa dakala alkhalaa qaala allahuma inii acuudu bika min alkhubuti waalkhabaaid rasuulku wuxuu ahaa kaan marka suulida uu gelaayo wuxuu odhan jiray allahuma inii acuudu bika min alkhubuti waalkhabaaid maxaa lagu qaadayaa mar walaba suuli uu gelayo baynu sidaa odhan jiray ilaa la helaayo daliil tusinaaya in mararka qaarkood ducadaasi uu ka tegi jiray idaa kharaja minhuna wuxuu odhan jiray gufraanik ilaahu dembi dhaafkaaga ayaan dalbaya inuu markaa sidaa odhan jiray mar walba ayaa lagu xambaaraya ilaa la helayo daliil tusinaya in mararka qaarkood uu ka tegi jiray oo si kale u odhan jiray sidaasoo kale kaanada waxaa dhici karta in la helo calaamad iyo qariino tusinaysa inaan dawaam looga jeedin rasuulku calayhi salaatu wasalaam salaada jumcaha wuxuu akrin jiray kaana nabiyu yaqra yowma aljimca yowma aljumca sabbix isma rabbika lacla waalghaashiya rasuulku wuxuu akrin jiray maalinta jimcaha sabbix isma iyo alataaka xadiid kaanadaasi asalkeedu maxaa inuu faa'iideeyo dawaam de jimco kastaba u akrin jiray laakiin waa xadiis kale ku timi inuu akrin jiray suurat ljumca iyo suurat lmunaafiquun markaa kaanadii hore xadiiska hore ku jirtay maxay faa'iideynaysaa haaliba inta badan ayuu akrin jiray sabixismiya alataaka xadiid laakiin mararka qaarkoodna sabixismiya alataaka xadiid waa iska dayn jiray o waxa uu ku bedeli jiray suurat ljumca iyo suuratu almunaafiquun wuxuu leeya sheekhu wa kaana kaana ficilkaa la yidhaahdaa taasi waxay u timaadaa haaliban inta badan liddawaab inay faa'iidayso ficilka in la daa'imay umur walba la samayn jiray walaysa mu ahaa nin daakaasi oo ah dawaamkaahi mufaaximan mid la socda kaana oo mar walba ay wadato bilaazimin si laazima oo bimacnaa ayubas jaman wa mufradun yacum الشرط والموصول ذا لهنحة منكر إن بعد إثبات يرد فمطلق وللعموم إن يرد من بعد نفي نهي استفهام شرط وفي الإثبات للإنعام واعتبر العموم في نص أسر أما خصوص سبب فما اعتبر ما لم يكن متصفا بوصف يفيد علة فخذ بالوصف وخصص العام بخاص ورد كقيد مطلق بما قد قيد ما لم يكن تخصيص ذكر البعض من العموم فالعموم فالعموم أمضي عاشر قالكم في الماضي وكتاب كيس وكوكا وكبيه قواعد أصولية قواعد أصول الفقهية هي قواعد الفقهية فرق يهود حيوان في الماضي قواعد أصول كفي أصول الفقه وقواعد اللغة يكسدوا كده أدلة اللغة صديح لها أحكام دلالات والألفاظ ألفاظ السلاحية تسميان أحكام قواعد الفقهية نوافق جبس العضو لي سوروري انت يسخنوها هاي بدين على مريء شيخ عمر قال كتاب كيسو ما همتكو سنة القواعد الفقهية وقرة القواعد الفقهية القواعد الأصولية لبدرة وقرصانية فسيأتين نسخدا القواعد الفقهية هي كقران نركا ولين كدابعي أنا من باب التغليب أنا وحي يوفر بدني يعني قواعد فقهية يوفر بدني لكن مدي ليس قواعد أصولية أنا إني كتيران قواعد الأصولية كان شيء وقت الماضي وقواعد لحرينا باب كعامك يا خاصة تخصيص العام مطلق هي مقيد هي تقييد المطلق وقواعد مركا ينسفي عنه فهمها وفق أصول الفقهية وحكاليكتين qofka usul fiqiga markaa waxba ka dhigan waxa laga yaabaa in matun guud markaa ka qabo marka qawaacidda waxaynu ku sharaxnay kutubtii usul fiqiga ahayd iminka insha allahu tacaala sharax yaroo kooban baynu ka bixin doonaa oo guud mara قال رحمه الله وإن يضف هدي لا يضافه جمع جمع oo isamtamaha haddii isam kale loo idaafeeyo loo tiiriyo wa mufradun mufradna haddii la idaafeeyo yacum cumuum buu faa'iideynaya waxay tahay markaa siiqa siiqada koowaad ee sheekhu halkan uu ku tilmaamay ee ka mid a siiq ulcumuum siiqooyinka ama hadallada tusiya cumuumka aljamcu lmudaaf jamaca haddii la idaafeeyo oo loo tiiriyo markaasi isam kale isam jamaca haddii isam kale loo tiiriyo idaafada waa taamisa سيلاير والصالحين من عبادكم وإمائكم والصالحين من عبادكم عباد وجمع وإسم جمع اسم كجمع ولا إضافي وكاف كدم بيان يلا إضافي وإمائكم الإماء وإسم جمع وأنا مضاف عموم بفايديني مركا عبادة أما الدوماء صالحين تا يوحوا ينتم مركا الدوماء صالحين تا ودن أي آيات وأي كورتانسة ومركا يشمل مفرد كساسة كلا دي لا إضافية سبنا وحا وفائدية عموم سيدي لا يوري وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها أباد مركع تريسان إلهي النعمة دي سمكو بكرتان لفظ إلى النعمة إمك هو مفرد لكن هو مضاف وحا لا إضافية لفظ الجلالة فلا دي مركع مفرد كون نغضو مضافنا وحا وفائدين يا عموم مركع النعمة قرماها النعمة مركة اللي يروح على وقت إلى نعموينك إلهي ودن نعموينك إلهي نواس فربدين من القلماء كو ظاهر المغدة هي كو قرصان انت بوالي وقال يا شيخ هو الشرط شرطه اسم شرطه هي الموصول اسم في موصول ذاك سوء عمومك أي إن حتم له سجعان أصب ناري أنا هذا أركت اسم شرط ما أركته اسم موصول ama lafdigiisa ha noqdo lafdi jamac ama lafdigiisa ha noqdo lafdi mufrada sida alladi وموصول مفردة الذين نوى موصول جمع موصول كما نقض الجمع كما نقض المفرد عموم بفايدية إذا أصل كلام حوالي اسم شرط بو يسمون عموم بفايدية وهكذا إذا مركا ساليات إذا شيخه تلمامي والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون بإلهي والذي كي رفضه سينام وقتوى مفرد كيبا ليه جاء بالصدق وصدق به في رمت الله يمر ميينة أولئك هم المتقون وعدنا له كواس واسم إشارة جمع أبا اللوحلي وكو إلهيك عد صدا رأيت عسن حيث سنة إشاري اللوحلي يوت في قودي مكي جمع لقدعي هم ليلي المتقون ليلي يعني اسم كموصول الذي أهي عموم فايديني ومركا قف كستا وهو مركا رم ليمي رميين حقه inuu aayadda soo gudagelaayo ayaa aayaddu markaa ina tusiraysa saasoo kale isamka asmaau shart waman yu'min billahi wayacmal saalixa yudkilhu jannaatin tajri min taxtiha alanhaaru khaalidiina fiiha abada man baa layihi ka rumeeya lafdiga waxa weeyaan waa lafdi mufrada ilaahay rumeeya camal fiicanna sameeya ilaahay jannuu gelin doonaa saa waxaa la yihi khaalidiina fiiha jannadaasu ay ku waarayaan markaa taas ay tusinaysaa haddii jamac laga cabiro markii dambe khaalidina la yidhi ismu shardiga hore man inuu cumuum faa'iideynayo oo qof kasta oo la yimaado iimaan iyo camal saalixa abaalmarinta aayadda lagu sheegay inuu helaayo wuxuu leeyahay sheekhu munakarun mid nakiraan isamkii nakirada ah in yeerida hadduu soo arooro bacda isbaatin isbaat dabadi haddii hadalka ka horeeya iyo hadal wax lagu sugaayo oo aanu ahayn hadal wax lagu diidaayo فمطلق نكرة سوى مطلق بمعنى إطلاق بفائدين عموم فائدين من فتحرير رقبة من قبل أن يتناصر رقبة ونكرة سما نكرة من نفي يدين ما كوري تمسى إثبات يسوكتان إثبات يسوكتان ما كوري حي فائدين إطلاق مطلق وهي نكرة إطلاقا عن سوى محي معنى واحد غير معينة مدى يالا الرباء كاسوا لعينين hal mid addoona haddii la xoreeyo waajibki intaasu ku dhacaya laakiin halkaa mid xoreyntiisa lagaa rabo mid lagu xayimo lagu yihi waa addoonka hebel ma aha markaa mutlaq muxuu faa'iideeya waaxid hayru muxayan mid qura oo aan markaa muxayan ahayn marka haddaad aragto nakiro bacda isbaat dhacday sugitaan dabadi waxay faa'idaysaa itlaaq ay ma faa'idayso cumuum hal meel ayaa markaa laga soo reebaa meeshaasi waxay tahay ida kaanat fi siyaaqi limtinaan nakiradaasi isbaatka sugitaanku uu ka horeeya haddii ay tahay mid xambaarsan mana sheegan ilaahay addoomihiisa u mana sheeganaayo waxaa markaa ay faa'iideynaysaa cumuum bay markaana faa'ideynaysaa sheekuna taa waa tilmaami doonaa walilcumuumi cumuum bay faa'iideynayaan isamkii nakirada ahaa in yeerida hadduu soo arooro min bacdi nafyin nafyi dabadee hadduu soo arooro oo haddii isam nakari nakiri u yimaado oo nafyi iyo diidna ay ka horayso اسمكان كردي عموم فايدية عمومك معنى ضامن إيه كل فرد هو صالح له يا سوس كلية فرد كسروها ضمن صوت غلط يا سوس كلية واسم كاسو كورسانية ومر كاسو وشمل الصنية كانت سالية شيدو ويسكفر بدنيهين سالية شيدو حكمدة رسولك عليه الصلاة والسلام وحوري لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم والليلة إلا ومعها ذو محرم وما بنانا قبل رميسان الله يوم الآخر إني سفرته مسيرة هبين يوم علينا للصعده سفر قال لو بك إذا هبين يوم علينا ما نغطى ما كبد ناتي إلا يلا علم حريم كذا كم إذا لفع سمويا لا يحل لا هذا واحد وأنا شبه سعيدين امرأتنا و ونكرة وإسم نكرة فايدين حديثك فايدين مركا حموض xanaa gabar kasta uma banaana gabadhaas ama ha weynaad laan quusatay ha noqoto ama ha mid yar ha noqoto mid ammaano lagu yaqaano iyo wanaag iyo dhowrsanaan ha noqoto mid xumaan lagu yaqaano ha noqoto xaj ha tegayso waxa weeyaan meel tijaara ha u socoto aabbaheedii hooyadaa soo booqanayso waa cumuum weeye gabarba uma banaanaba inay safarto ilaa macaha duu maxram inuu la socdo mooyaane mid duu maxrami لا صلاة للمنفرد خلف الصف صلاة ومكيسة من الكرام لا دنوى نفي ويسعيدين كان صلاة دي وردن ايا اللي ودي دي صفة بلاش سينو كتك salaada sunno ha noqoto ama salaadaas waxa weeyaan faral ha noqoto uma banaana inu markaasi uu ku tukado wahaakada adiladu markaa way fara badan tahay iyo tusaalayaasheedu nahyin min bacdi nafyi nafyi dabade hadduu yimaado isamkii markaa nakirada ahaa nahyin ay aw nahyin waa cadfun biduuni caatif weyi labada way isku cadfan yihin nahyi iyo nafyigu laakiin waxaa laga jira xarfulcad cadafkii baa laga jira xarafkii isku cadfiyey isku xidhaayey waana macruufay taas ku tahay waxa weeyaan luqada carabta min bacdi nafyi nafyi dabadi hadduu yimaado isamkii nakirada ahaa nahyin aw nahyin ama nahyi dabadi uu yimaado haddii isamka nakirada ah uu nahyi ka horeeyana saasoo kale muxuu faa'iideynayaa cumuum buu faa'iideynaya ilaahay subxaana watacaala wuxuu yihi wa an tushrikuu billahi shay-an maa lam yunazil bihi sulطaana wa an tushriku macana nefi baa dee ka horeeya iyo wa an laa tushriku inaydaan u shirki yeelin baa laydin farayaa billahi shay-an shay-an waxa weeyaan nakiro fii siyaaqi annahy waxay faa'iideynaysaa cumuum malaa'ig ha noqdo shaygaas ambiye ha noqdo saalixiin ha noqdo waxa weeyaan ha noqdo jamaad cid ha noolay mid nool ha noqdo ilaahay cidna markaa ha la wadaagsinina oo markaa ha u shirki yeelina istifaamin aw istifaamin ama istifaam dabadi haddii uu yimaado haddii isamkii nakirada ah istifaam markaa ay ka horeyso markaana waxa uu faa'iideynaya cumuum shartin aw shartin ama sharti hadduu ka horeeyo wa fil isbaati waidaawadada hadduu ku soo arooro isamkii nakirada ah fil isbaat hadal waxa weeyaan sugitaan ah oo aanu ka horaynin nafyi iyo nahyi iyo istifaab iyo sharditoona oo lil incaami isbaatkaasi oo loo soo arooriyey si loo muujiyo nicmayn loo nicmeeyo ciddaa lala hadlaayo yufiidu lcumuuma markaana cumuum buu faa'iideynaya marka waa xaaladda isamkii nakirada ahaa isagoo aan diidna aanay ka horaynin nafyi iyo nahyi iyo shardi iyo istifaamitoona aanay ka horayn uu faa'iideynaayo cumuum wa haddii isamka nakirada uu ku soo arooro hadal loo soo arooriyey si gallad sheegad iyo madna sheegad waxa weeyaan loo muujiyo nicmo cid markaa la siiyena loo muujiyo sida ilaahay subxaana watacaala uu leeyahay waanzalnaa min asamaai maan tahura tahuur waa isam nakira soo maha kama horeeyo nafyi nahyi kama horeeyo shardi kama horeeyo istisaami kama horeyso waa fi siyaaq isbaat hadal la sugaaya lagu soo aror waxaa la sugayaa inuu ilaahay biyo daahira samada uu ka soo dejiyey laakiin hadalka maxaa loo keenay waa lilimtinaan si ilaahay uu muujiyo nicmada addoomaha uu siiyey nicmadaas oo ah biyo tahuura oo iyagu laftooda daahira waxna daahiriin inuu ilaahay soo dejiyey markaa nakiradii haddii ay ku soo aroorto fi siyaaq ilimtinaan mana sheegad siyaaqii hadday ku soo aroortana cumuum bay faa'iideynaysa waayadan iminka waxay faa'iideynaysaa biyo kastoo ilaahay soo dejiyey inay daahir yihiin oo asalka biyuhu inuu yahay ahaara walaslu fii miyahin ahaara waalardi wasiyaabi walxijaara oo markaa aan najaaso lagu tilmaami karin ilaa la helaayo markaa daliilku sinaya biyahaas inay yihiin biyo najis saasoo kale ilahay wuxuu wallahu jacala lakum min buyuutikum sakana wajacala lakum min juluudi lancaami buyuuta iminka sakan iyo buyuut waxa weeyaan waa nakira fi siyaaq isbaat laakin lilimtinaan baa loo keenay iyo lilincaam si loo muujiyo nicmaynta ilahay addoomaa u nicmeeyey cumuum bay faa'iideynaysa hakada waxa weeyaan tusaalayaasheedu waa fara badan yihin